wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cumar maxamed diiriye iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada xiraale islamarkaana u tagay dhismaha golaha deegaanka ee degmadaas ay yeelanayso wafdiga ugu horeyn waxaa xalana kusoo dhoweeyey guddoomiyaha degmada bashiir daahir yuusuf iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana uu sheegay in maamulka iyo bulshada ay muddo sugayeen dhismaha golaha deegaanka waxaa nala ka rabaa ama reer guurshaah ama reer miirjaleeh ama reer lajiidaah ama dulooyinka oo dhan dadka isaga yimid waxaa nala ka rabaa inta dowladdu tallaabo wanaaga noo qaaday oo ay dantayada u qaaday inaanan annagu maanta iska beerdarayn golaha deegaanka waa annaga isdoorashadayada qalbi ahaan aan u soo dhowayno dadnimo aan u soo dhowayno degmooyinka nalamidkaa oo maray qaar ka mid ah waxgaradka degmada xeraale oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in in muddo ah ay sugayeen in golo deegaan laga dhiso degmadaasi haddana ay ujeeddadoodu ay tahay soo dhoweyn iyo marxabeen maadaama himiladii ay ka lahaayeen degmada ay yeelanayso golo deegaan madaxda noo timid wasaaradda arrimaha gudaha waa salaamaynaa waa soo dhoweynaynaa waxa inoo keenaana waa qaadanaynaa waana qabsanaynaa annagana intoo kale un baana laga rabaa waxaan ugu mahad celinaynaa dowladda wasaaradda arrimaha gudaha sida loo soo sheegayba aad baanu u soo dhoweynaynaa waa uga mahad celinaynaa waxa ay noo qabteen waanaan soo dhoweynaynaa sida raggii horeba u sheegay waana doonaynaa in degmada iyadu horumarto oon wax qabsanno dowladdana waa uga mahad celinaynaa waana soo dhoweynaynaa waana qabsanaynaa ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cumar maxamed diiriye ayaa bulshada iyo maamulka degmada xiraale ugu baaqay in muddo toban maalmood ah ay ku soo xareeyaan ergadii dooran laheyd islamarkaana ay dardargeliyaan socodka iyo fariinta wasaaradoodii wadaa maanta waxaa weeye oonu keenay degmada xeraale in golihii deegaanka ee degmada xeraale lagu soo dhiso muddo toban cisho gudahooda lagu soo doorto xubnihii oo waa istaqaanin degmada xeraale iyo deegaamada hoos yimaadoo laga xukumo sida aad wax u qaybsataan tobankaa cisho gudahooda aad ku soo qaybsataan xubnihii golaha deegaanka